wasaaraa xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa xariga ka jaray arrinta bangiga dhiigga qaranka oo baahi weyn ay u qabaan shacabka soomaaliyeed taasoo laga hirgeliyey magaalada muqdisho munaasabadda xarigga looga jarayo xarunta bangiga dhiigga qaranka ayaa waxaa ka qaybgalay wasiirka caafimaadka soomaaliya doctor cali xaaji aadan xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka soomaaliya xildhibaano bahda caafimaadka iyo marti sharaf kale wasaare xamse cabdi bare ayaa sheegay in xukuumaddiisa dan qaran ay xoogga saarayso horumarinta iyo soo noolaynta adeegyadii bulshada oo ay ugu horreeyaan caafimaadka iyo waxbarashada waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo shacabka soomaaliyeed marka aan ugu hambaliyeeyo labadaas hadda oo dhowrka wiig muddada kooban labadaba lagu furay hadday noqoto kaydka dawada oo runtii dee baahi weyn loo qabay iyo blaad bank oo asagana kii labaad ahaa hadeertan haddii loo furay shacabka soomaaliyeed waxaa leeyahay hambalyo isoogu sheekayn mayna ama isooga sheekayn mayna baahida loo qabay in bangigan la furo dadka soomaaliyeed dhibaatadii ka haysatay hadda waxaa sheegay agaasimaha guud maalmaha maalmihii xogaaga horeeyey sii horeeyey ee dhibaatooyinku ay dhaceen wixiina haystay waad waad garanaysaan marka maanta mushkiladihii waaweynaa ayna hortaagnaa mid ka mid ah ayaa ilaahay inoo xalliyey marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa shacabkeennana waxaan leenahay waa mid ka mid ah waxyaabihii baahida weyn loo qabay oo ilaahay inoo xaqiijiyey alxamdulilah baan leenahay lain shakartum laaziidannakum blad bank wasaaraddan caafimaadku sideedaba waxay hogaamisaa mashruuc weyn oo la yidhaahdo man axyaaha fakaanama axya annaasa jamiica marka nolosha shacabka soomaaliyeed badbaadadooda iyo badqabkooda ayay wasaaraddani u taagan tahay inay ay wax ka qabato marka waxaa la odhan karaa wasaaradaha ugu muhiimsan ay ka mid tahay maadaama ayba naf bani aadan bani aadam ay ilaalinayso oo ay ay ku dadaalayso sidii badqab iyo caafimaad uu ku heli lahaa nolol uu ku heli lahaa kii dhimanayay loo badbaadin lahaa marka waajibaadka intaas leeg ayay wasaaraddan xambaarsan tahay sidaa darteed waajibaad insaani ah waajibaad culus oo aad u weyn waaye waxaa aan rabnaa inay iyagoo ikhlaas ku shaqaynayo oo sidaas og inay bahda caafimaadku ay ku howlgalaan sidaas bangiga dhiigga qaranka oo la asaasay sanadkii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii ayaa hadda dib loo howlgeliyay muddo ku dhow soddon sano waxaana dib howlgelintan ay buuxin doontaa baahi weyn oo dadka soomaaliyeed ay u qabeen inay helaan kayd loogu hagaago dhiigga